safiirka midowda yurub ee soomaaliya ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uga mahadceliyey dadaalka uu ku bixinayo horumarinta dowladnimada qaadashada mas-uuliyadda amniga qaran iyo xoojinta hanaanka maaliyadda dalka safiirka uu ka hadlayey kulan maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la qaatay erkeyga midowda yurub ayaa sheegay in soomaaliya ay marayso marxalad muhiim ah oo ay iigsanayso in tallaabo hore u qaado midowda yurub oo ka duuleysa istaraatiijiyadda wadajirka ah ee howlgalka a u soomaaliya ee la saxiixday sanadkii labakusadexylabaatanka kaalin firfircoon ka qaadanayo howlaha horumarineed ee soomaaliya ka socda guud ahaan sida aan ka wada hadalnay kulamadeenii hore horumar la taaban karo ayaa laga gaaray dhammaan saddexda tiir waxaana doonaynaa inaan si gaar ah u ammaano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo door muhiim ah ka qaaday marxaladda hadda ay taagan tahay dowladda soomaaliya sidoo kalena uu yahay madaxweyne u taagan horumarinta iyo xoojinta ka wada shaqeynta arrimaha la xiriira hanaandhiska doorashooyinka iyo ka hortagga arrimaha masuqa